dadka soomaaliyeed dhibaatada ku haysata kenya aad iyo aad uga xunnahay dowlada kenyana si cad ayaan horeyna ugu sheegnay shilka dhacay habeen dhaweyto ee qunsulkeenna ee ciidamada booliska kenya ay ku xireenna aad iyo aad ayay nasiib darro u ahayd wax khilaafsan qawaaniinta iyo xeerarka caalamiga ah iyo wax aan aada ugu adeegeynin cilaaqaadka labadeena dal ayay ahayd safiirkii iyo qunsulkii waan u yeernay waan la tashanaynaa waan weydiinaynaa sida ay wax u dhaceen kabacdina dowladda kenya sida ku habboon diblomaasiyadda caalamiga ay qabto ama cilaaqaadka annaga ayaga noo dhexeeba u qabo dowladda kenya waan waan la hadli doonaa dee la yidhaah